بسم الله الرحمن الرحيم الدين مبني على المصالح في جلبها ودرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد وعلي ناظمك رحمه الله الدين diintu mabniyun waxa uu ku dhisan yahay uu ku taagan yahay cala almasaalixi masaalixda iyo danaha iyo wanaagga ayuu ku taagan yahay fii jalbihaa soo jididda maslaxada ayuu ku taagan yahay wa dar'i iyo reebidda lilqabaa'ixi wixii xumaa la reebo oo meesha laga saaro halkan waxa uu inoo gelayaa sheekhu qaacidadii labaad ee isagu sidii u watay waana runtii asal iyo qaacido caama oo diinta oo dhammi ay soo gelayso waxaanu leeyahay sheekhu diintu dhammaantii waxa uu ku dhisan yahay oo uu ku taagan yahay oo lagu dhisay waxa weeye masaalixda iyo danaha siduu u soo jiidi lahaa wax alliyaalixii waa wax maslaxada ee waxa silin lahaa ee addoommadu ay leeyihiin maslaxo diineed mid adduunyo mid aakhiro iyo reebidda la reebaya wixii qabaa'ix iyo mafaasidee xumaan ahaa sidii loo reebi lahaa hadday tahay wax mafsado ama xumaan diinta ku ah hadday tahay wax adduunyada ku ah hadday tahay wax aakhira ku ah markaa diintu dhammaantii waxa uu ku dhisan yahay waxa weeye taxsiilu lmasaalix inuu waxa masaalixdaa xasiliyo xagga diinta xagga adduunyada xagga aakhiro wixii madaar iyo dhibaatooyinana inuu dafciyo meesha ka saaro xagga diinta xagga adduunyada iyo xagga aakhiraba markaa shareecadu dhammaanteed waxay koobsatay waxa liyaaliyo wixii masaalixaa sidii loo soo jiidi lahaa hadday tahay mid weyn iyo hadday tahay mid yarba iyo inuu reebo oo ay meesha ka saarto wixii mafaasidahaa dhammaanteed teeda yar iyo teeda weynba markaa xugun alliyaaliyo xugunkii alla leeyahay waxa uu soo jiidayaa maslaxo iyo dan caajilaahoo degdega ama mid aajilaahoo dambaysa ama mid labadaba isugu jirto caajila wa-aajila ah xugun kastoo alla leeyahay isagana waxa ku sugan oo kale dee mafsada caajila uu meesha ka saarayo oo degdega ama aajilo ah oo wakhti dambe ah ama caajila wacaajila labadaba isugu jira markaa shareecadu dhammaanteed iyo diintu waa sidaa waxa liyaaliya wixii ilaahay faray waxa ku sugan masaalixa aan la koobi karayn oon caqligu koobi karaynin waxa liyaaliya wixii ilaahay uu diidayna waxa ku sugan mafaasid iyo xumaan aan iyadana la koobi karaynin oo aan la sifayn karaynin ayaa ku sugan haddaba waxay isweydiin leh masaalixda iyo mafaasiddaba maxaa lagu garanayaa hortu maslaxadda aakhiro iyo asbaabta ay leedahayba iyo mafaasidda iyo waxyaalaha xun ee aakhiro iyo asbaabta ay leeyihiinba xagga sharciga ayuunbaa lagu gartaa meel kale oo ay ka yimaadaan ma jiro wixii qarsoomana adilada sharciga unbaa laga raadiyaa kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca iyo qiyaaska muctabarka iyo istidlaalka saxiixa ah laakiin masaalixda adduunyo iyo asbaabteeda iyo mafaasidda iyo asbaabta adduunyada iyada daruuraadka iyo tajaaribta iyo caadaadka iyo dunuunta marayaasha muctabarka ah ayaa lagu gartaa haddii ay wax ka qarsoomaanna yacni adilada ayaa laga raadiyaa waana bini aadmiga dee waxa weeye wuxuu garan karo oo masalan iminka ilmaha yar wuxuu kala garan karaa ayuu kala saari karayaa oo xataa yacni inuu qofku waxa habboon iyo waxa ka sii habboon iyo shayga xun reebitaankiisa midba miduu ka xogyahay xataa dabeecadaha addoommada ayay tahay wax lagu abuuray oo masalan ilmo yar haddii aad door geliso shay aada u macaan iyo shay ka sii macaan ka aadka u sii macaan ayuu dooranaya shay wanaagsan iyo shay wanaag badan haddii aad door geliso ka wanaagsan buu door qaadanaya haddaad shan boqol iyo boqol door geliso uu garanaya shanta boqol buu qaadanaya boqolna wuu ka tegaya markaa taasina waa mid masaalixdii aakhiro iyo mafaasideedii sharciga ayaa lagu garanaya laakiin kuwa kale in badan baa caqliga lagu garanaya marka waxa la yaaliyo waxa ayna ilaahayna furay oo dhan masaalix ayaa ku sugan wixii ilaahayna dee mafaasidiyo xumaan baa ku sugan dee waxyaalaha ilaahayna faray waxa ugu weyn isaga in la keli yeelo waana ifraadullaahi bilcibaada in ilaahay lagu gaar yeelo cibaadada waxaan u koobsaday hagaaggii qalbiga iyo nuurkii qalbiga iyo inay wixii wasaq u lahaayoo dhan ay ka baxdo intaa kadigna masaalixdii jidhka iyo tii adduunya tii akhraba ay hagaagaan waxa ugu weyn ee uu inoo diiday waa shirkiga isagoo cid lagu lamaaneeyo oo isagoo fasaadulquluub ah iyo xasre iyo murugo iyo jidhkii oo xumaadiyo adduunyadii oo aakhiradii oo qofkiiba ka xumaataa marka waxa la yaaliya wixii khayr adduunye iyo aakhira waa midhaha tawxiidka shar iyo xumaan adduunye iyo aakhirana waa midhaha shirkiga markaa guud ahaan waxa uu ina faray sharcigu waxa weeye wax sidaa maslaxadii iyo dantaasi ay ku jirto wuxuu inoo dee waxay mafsidii xumaani ku jirto dee salaaddii baa layna faray zakadii baa layna faray soomkii baa layna faray xajkii baa layna faray waxa la yaaliya waxaasoo dhammi waa waxay markaa maslaxo adduunye iyo mid aakhiraba ay ku jirto waa mid markaas qalbigiima qofkii ilaahay ku xidhaysa waa mid qalbigiisii markaa nuurinaysa waa mid wixii humuum iyo qumuum ku jiray ka saaraysa waa mid jidhkiisa firfircooni gelinaysa waa mid jidhkiisa nuur gelinaysa waa miduu risqi waasica ku helayo waa mid ay dadka muuminiinta ay isku jeclaanayaan oo masalan iminka sagadiiyo sadaqadii dee nafdaadiina waad ku daahirinaysaa oo wasakhdii iyo qudhunkii baad kaga tuuraysaa walaalkaagii muslimkaana baahidiisiina waad ku awdaysaa maalkaagii iyo xoolahaagiina waa ku kordhayaan masalan salaadahan layna faray isu imaatinadan dee waxaa ku sugan ilaahay oo la xusayo wax kala barasho isjeclaansho isxidhiidhin xumaantii u dhaxaysay oo meesha ka baxda shaydaankii oo markaa laga cadhaysiiya nacyi dadku inay khayrka isugu yimaadaan iyo wanaagga maxaa loo banneeyey cuquudan iyo wax kala gadashadan iyo wax kala kiraysigan iyo waxyaalahan dee waa baahidii dadka ayaa ku sugan iyo cadaalad maxaa ribada iyo cuquuddii faasidkaahayd loo diiday dee dadka ayaa ka kaafdoon dulmi iyo fasaadna waa ku sugan yahay waxaa laynoo banneeyey wixii wanaagsanaa hadday tahay wixii la cunayay hadday tahay wixii la cabayey wixii la xidhanayey guurkii iyo xidhiidhkii waxa la yaaliya wixii xumaana ee la cunayey ama la cabayey ama la xidhanayey ama xidhiidhkii xumaana waa laynoo diiday wuxuu markaasi nooga xarimay waxa weeye ilaalinu addoommadiisa ilaalinayo ee bakhaylnimo uu ilaahay kaga bakhaylayo ma aha markaa wuxuu uhi sheekhu addiinu diinku mabniyun waxa uu ku dhisan yahay cala almasaalixi wixii masaalix iyo danaha dadka ah fii jalbihaa buu ku dhisan yahay maslaxaddaa soo jiididdeeda iyo wa dar'i reebidda lilqabaa'ixi waxyaalihii xumaa la reebayo oo meesha laga saarayo haddaba tii isagoo weli noo sii wada u culi fain tasaacam hadduu iscidhiidhiyo cadadulmasaalixi wixii masaalixda iyo wanaaggaha tiradoodii hadday iscidhiidhido yuqadamu alaclaa ka sarreeye ee min almasaalixi masaalixdaa baa la hormarin wa didduhu kaa didkiisa iyo kaga soo hor jeedaana waxa weeye tasaaxumu lmafaasidi waxyaalihii xumaa oo iscidhiidhiya weeyaan kaga soo hor jeedaana yurtakabu waxaana dabeed la fuulayaa oo lala imanayaa al adnaa kii hooseeyey ee yaraa ee min almafaasidi ah ayaa lala imanayaayoo la fuulayaa markuu sheekhu inoo sheegay inay diintu ku dhisan tahay masaalix wixii maslaxa iyo wanaagana inuu soo jiido wixii mafsadiyo xumaanana inuu reebay inay diintu ku dhisan tahay markuu inoo sheegay ayaa haddana halkana wuxuu inoogu sheegayaa bal hadday masaalixdii ay farabataan lana wada samayn karaynin keebaa la samaynayaa hadday mafaasid iyo xumaano ay ayadana kulmaan lagana wada tegi karaynin keebaa laga tegayaa inta uu inoo sheegayo halkan kaga hadlayaa waa intaa waxaanay culimmadu u qaybiyaan masaalixda qaybo mid waxay yidhaahdaan waa maslaxa khaalisa waxa weeye maslaxo khaalis ah badhax tiran oo wax mafsado ah iyo xumaana ka madhan oo ka hufan mafsadadaasi mid saabiqoo horraysay ha ahaato mid laaxiqah oo ka daba timaadda ha ahaato mid la xidhiidhsata ha ahaato waa maslaxa khaalisa baa mid la yidhaahdaa shaygaa maslaxada khaaliska ahi wuxuu noqdaa wax ma'duunahoo la oggolaaday imaa shay waajiba buu noqdaa imaa shay sunno ah buu noqdaa imaa shay iska mubaaxa buu noqdaa taasi waa maslaxa khaalisa ayaa la yidhaahdaa midna waxaa la yidhahdaa maslaxa raajixa waa maslaxo ka xoog badan mafsado ama mafaasid ayay ka xoog badantahy meeshii mafsadana waa jirtaa maslaxana waa jirtaa ama maslaxiyo mafaasid baa jirta laakiin maslaxada raajixo xoog badan taasina inta badan wax ma'duunahoo sharcan la oggolaaday ayay tahay mid saddexaad baa jirta oo maslaxa musaawiya limafsada ow mafaasid maslaxa la siman hal mafsado ama dhowr mafsado ayay la simantay midina waa maslaxa musaawiya limaslaxa ow masaalix hadday maslaxadu musaawiya limafsada tahay dee dar-u lmafaasidi awlaa min jalbi lmanaafic baa taalla oo mafsadaha la reebaya manfacada waa laga tegaya markay maslaxadu muwaasiya tahay ay musaawiya maslaxo kale ama masaalix kale la siman tahayna hadday suurtagal tahay in la jamciyo laysu geeyo waa la wada jamcino waa la wada samayn haddii aanay jamcismayninna waa tanuu markaa sheekhu ka hadlayo qaybaha loo qaybiyey masaalixda ta uu ka hadlaya waa ta afraad oo midba miday ka fadli badantahay midba miduu ka wanaagsan yahay ayaa markaa la horraysiinaya markaa wuxuu idhi haddii ay masaalixdii iscidhiidhiyaan alaclaa falaclaa baa la horraysiinaya xagga masaalixda masalan wuxuyna leeyahay idaa daara alamru bayna ficli ixda almaslaxatayni wa tafwiiti alukhraa hadduu arrinku dhex wareegaysto dhex yaallo laba maslaxa midkood in la sameeyo ta kalena laga tago bixaysu laa yumkinu aljamcu baynahumaa mana suurto gelaysa in laysu geeyaa labadiiba la wada sameeya ruuciya akbaru almaslaxatayni wa aclaahaa fa fucilat waxaa la ilaalinoo la dhowrayaa labada maslaxatooda weyn ee sarraysa taasaa la samaynayaa haddaba hadday labada maslaxa midkood waajib tahay ta kalena sunno tahay qudima alwaajibu cala asunna waajibkaa sunnaa laga hormarinaya masalan wuxuu yidhi haddii salaaddii faralka hayd la qiimo ma bannaano sunne in la bilaabaa maxaa yeelay sunnahanna waa maslaxo faralkuna waa maslaxo labadii ma wada samayn karaysid ayamaad markaa samaynaysaa dee waa inaad samaysaa ka sarreeya oo labadii keebaa sarreeya dee faralkiibaa sarreeya hadduu wakhti ucliil yahayna waa la mid kadaalik ma bannaano soom sunno ah iyo xaj sunno ah iyo cumro sunno ah iyadoo faral lagu leeyay bal faralka ayaa la horraysiinayaa sidaas ayuu sheekhu tilmaamay inkasta oo yacnii mar hadduu faral yacni faralka wakhti muwasaca uu haysto wakhtigiisu ballaadhan yahay sunno ma la samayn karaa mise lama samayn karo ay culimmada in badan yidhahdaan waa la samayn karaa waxayse si gaara ayada u qabtaanoo yidhahdaan nas gaaraa ku soo arooray shuwaalka oo khilaafkaa guud ee ku jira qofka isagoo faral leeya sunna ma samayn karaa hadduu wakhti muwasac haysa iyo haddaanu haysan khilaafka halkaa ku jira iyo shuwaalka kala gaar bay ka dhigaanoo shuwaalka waxay dhahay isaga nas gaaraa ku soo arooray oo man saama ramadaana uma atbacu sittan min shawaal markaad ramadaantii aad dhammaystirto ayuunbaad shuwaalna aada raacinaysaa oo qofka ramadaantii markuu dhammaystiro shuwaal kala raaciya ajrigan helaya iyo ka siyaami dahrigan kaasunba helaya saa daraaddeed bay yidhahdeen iyada arrinka gaara baa ku soo arooray shuwaal wuxuu imanayaa un marka uu qofku wixii qallo lagu lahaa sameeyo waxaa kaloo uu leeyahay sheekhu in kaanat ilmaslaxataani waajibatayni haddii labada maslaxaba ay waajib yihiin waxaa la horumarinayaa tooda waajibsan oo masalan salaaddii faralka ahayd ayaa waxaa laga horumarinayaa salaaddii nadarka ahayd ilaahay waxa uu igu leeyahay baa tidhi inaan saddex ragcadood tukado maqhribkii baa kuu soo galay maqhribkii dee waa fardulcaynku saaran saddex ragcadood inaad tukatana adiga ayaa isa saaray markaa kaa ilaahay ku saaray ee faralka ahaa ayaad horraysiinaysaa nafaqadii laasimada ahayd ee masalan tii xaaska oo kale ayaad horraysiinaysaa tii aqaaribta ayaad haddana ku xigsiinaysaa oo saasay u kala horraynayaan sikadii fidliguna waa caynkaa haddii ay labada maslaxa masnuunatan yihiin tooda fadliga badan baa la hormarinayaa oo raatibadii ayaa sunnihii caadiga ha laga hormarinayaa sunnayaashii dee mansuuska ahee la caddeeyey baa tii iska mudlaqa ahayd laga hormarinayaa waxaa la horumarinayaa buu uhi wayuqadamu maa fiihi nafcun mutacadin wixii nafci mutacadii ku jiray nafci gudbaya almutacadi afdalu min alqaasiri waa tinu qaacido ku soo marnay shayga qofka ku kooban iyo shayga ka gudbaya waxa fadli badanka ka gudbaya cid kale u gudbaya wuxuuhi iminka tacliimtii waxbariddii booqashadii qofka xanuunsanayey janaasadii ood raaciso waxaa laga hormarinayaa calaa maa nafcu qaasirun wuxuu nafcigiisu qofkanun ku gaaban yahay sida salaaddii sunna ahayd iyo dikri oo masala inaad masaajidkaa intaad iska gasho aad gedi maanta salaad tukato iyo inaad qur-aan akhrisato ama aad ilaahay xusto waxaa ka fadli badan inaad dadka markaa waxbarto inaad dad xanuunsanaya soo booqato inaad janaase iyo dad dhintay aaskood aad ka qayb gasho kadaalika sadaqadii iyo birigii qofka qariibkaa la siinayey ciddii kale laga hormarinayay waxaase la arkaa buu yidhi oo halkan yimaada waxaa la arkaa qad yacridu lilcamali اlmafduuli min alcawaarid maa yakuunu bihi afdala min alfaadili bisababi bisababi iqtiraani ma yuujibu tafdiil laakiin halkan arrin baa ku jira buu uhi sheekhi oo waxaa laga yaabaa camalkii laga fadliga badnaa inay ku soo dariyo uu ku yimaado wax ka yeelaya inuu kii fadliga badnaa isagay ka fadli badto camalkii laga fadliga badnaabaa waxa ku imanaya ku soo darinaya wax ka yeelaya inuu ka fadli badnaa kiisaa ka fadli badnaa asbaabtaa maxaa ka mid a wuxuu yidhi an yakuuna alcamalu almafduulu ma'muuran bihi bikhusuusi hada almowطin arrinkan laga fadliga badan yahay baa goobtan isagu iska lahoo la faray kaladkaari fi salaati waintiqaalaatiha waladkaari bacdaha waladkaari almuwadafa biawqaatiha takunu afdala min alqira'ati fi hada almawaaطin masalan salaaddii adkaar bay leedahay intiqaalaadkeeda iyo guurguurkeedu adkaar buu leeyahay adkaar baa ka dambaysa adkaar xilliyo gaara labaa jirta dikriyada noocaasi waxay ka fadli badan yihiin qur-aan akhriskii iminka salaada marka laga baxo inaad qur'aan akhrisato iyo inaad adkaartii akhrisato mashruuca halka ahayd waxaa fadli badan adkaartii halkaa inaad waayo ayo mawdinkana ayaga si gaara loogu wakhtiyeeyeyoo loogu looga dhigay xilligoodii waxaa ka mid a waxyaalaha waajibisa tafdiilka inuu camalka in laga fadli badan yahay maslaxo aan ka fadliga badan ku jirin ay ku jirto oo masalan dee ta'liif baa ku jira qulubtii baad isku soo dhowaynaysaa nafci mutacadi ahoo gudbaya ayaa ku jira ama camalkan mafduulkaa waxaa ku sugan mafsado meesha laga saarayo oo laysleeyaka faadilka ayay ku xasilaysaa haddaba taasi waa taa waxaa kaluu sheekhu yidhi wa didduhu tasaaxumu almafaasidi yurtakabu aladnaa min almafaasidi waxaa iyadana didkiisa ahoo taa ka soo hor jeeda hadday iscidhiidhiyaan wixii mafaasidda ahaa waxyaalihi xumaanaha inay iscidhiidhiyaan waxa markaa lala imanayaayo qofku uu fuulayaa ta hoosaysa ee yar halka masaalixi marka ay kulmaan ta ugu sarraysa ee ugu qiimaha badan lala imanayey mafaasidiyo xumaanyaala marka ay kulmaan ee ay dhacaysa inaad labadaa midkood samaysa mooye sidaba inaanad uga baxsanayni teebaa fududee sahlan baad odhanaysaa sidii masaalixdaba loo qaybiyey ayaa mafaasidana loo qaybiyey mid waxay culimmadu yidhahdeen waa mafsada khaalisa waa mafsado khaalis ah oo aanay ku xidhnayn maslaxa saabiqa maslaxo horraysay mid laaxiqahoo ka dambaysa mid muqtarinahoo la xidhiidhay waxaa la yidhahdaa maslaxa ee waxaa la yidhahdaa mafsada khaalisa baa la yidhaahdaa sidii maslaxa khaalisaba ayuu ahayd waxaanay noqotaa markay noocaa tahay manhi bay noqotaa shay maxduura oo la xaaraantinimeeyey ama shay xaaraana bay noqotaa waxaa kaloo ayana jirta mafsada raajixa calaa maslaxa ow masaalix mafsado ka xoog badan hal maslaxo ama masaalix fara badan iyaduna waa shay manhiyaahoo la diiday iyaduna waxaa jirta mafsada musaawiya limaslaxa ow masaalix mafsado la siman maslaxo ama masaalix hadday suurtagal tahay markaa in mafsadana la reebo maslaxadana lala yimaado ama masaalixda waa samaynaynaa mafsadana waa ka tegaynaa maslaxadana waa lena masaalixda hadday suurtogeli weydana dee dar-u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi almasaalix ayaa taallaa qaybka afraad ee uu isagu markaa sheekhu tilmaamaya waa mafsada musaawiya limafsada ow mafaasid waa qayb ka afraadu maslaxada iyo mafsadada ku inooga soo qaatay waa mafsada la siman mafaasid ama mafsado keliya ayay la siman tahay hadday suurtagal tahay dhammaantood in la wada reebaa dee waa wada reebaynaa hadday suurtogeli weydana waa tanuu sheekhu yidhi yurtakabu aladnaa min almafaasidi waxa la kori oo lala iman dee midiba midda ay ka hoosayso ayaa lala imanayaa oo qof ku dhacayaa ta weynna wuu iska ilaalin oo wuu gees mari markaa wuxuu yidhi sheekhu mafaasidu imaa muxaramaat wa ow makruuhaat ama muxaramaad bay noqotaa ama makruuhaad bay noqotaa siday masaalixduba waajibaad iyo mustaxabbaad u yeelanaysay haddaba hadday mafaasiddii iscidhiidhido oo qofkii loo dhibaato geliyo midkood inuu sameeyo falwaajibu an laa yartakiba almafsadata alkubraa mafsadada weyn inaanu fuulin oo aanu la imanin bal yafcal suqraa wuxuu la imanayaa tayar ayuu samaynaya irtikaaban liahwani sharayni lidafci aclaahumaa si markaas loola ula yimaado labada sharkooda fudud si loo dafciyo kooda sare qawaacid fara badan oo isku macno oo isku dhowdhow oo sidaas baynu wajiiskii ku soo marnay marka labada mafsado wuxuu leeyahay hadday midkood xaaraan tahay walukhraa makruuha qudima almakruuhu cala alxaraam mid waa shay makruuha oo laga wanaagsan yahay midna waa shay xaaraan ah labadii baa isu kaa barbar yaalla dee waxaad samaynaysaa kaa makruuha baad samaynaysaa shayga xaaraantaana waad ka dheeraanaysaa shay mushtabaha oo ishtibaahyo dhehgal ku jiro ayaa isu kaa baal yaalla iyo xaaraan khaalisaba halkaa isu kaa barbar yaalla dee mushtabahaad samaynaysaad ka cunaysaa xaaraanta khaaliska waad iska ilaalinaysaa kadaalik makruuhaad oo dhan muxaramaad baa laga horraysiiyaa labada mafsada hadday xaaraan yihiin tooda fudud xaaraannimadeedu ay fudud tahay ayaa lala imanayaa hadday makruuhatan yihiin tooda markaa hoosaysa ayaa lala imanayaa macnaha uu sheekhu ka hadlaya uu inoo sheegayaa waa intaa amhiladeeda iyo tusaalayaasheedana way inagu badanayaanoo way iska dhaafaynaa laakiin sidaa in loo fahmo ayaa muhiima fain tasaaxam hadduu iscidhiidhiyo cadadulmasaalixi wixii masaalixda iyo wanaaggaa tiradoodii hadday iscidhiidhido yuqadamu waxaa la horomarinayaa oo lala imanayaa alaclaa kii sarreeye ee min almasaalixi ah ayaa lala imanayaa wa diduhu kaa aan soo sheegnay waxaa ka soo horjeedo didkiisa tasaaxumu lmafaasidi mafaasidda iscidhiidhigooda xumaanyaala iscidhiidhigooda yurtakabu waxa la fuuli oo lala iman aladnaa ka hooseeya ee min almafaasidi mafaasidda kooda hooseeya ayaa markaa lala imanayaayo qofku uu samaynayaa wa min qawaacidi shareecati taysiiru fii kulli amrin naabahu tacsiiru walaysa waajibun biliqtidaarin walaa muxaramun maca adiraari bal macaanka abyaadda iyo sheekhu siduu yihi raximahu اllahu wajazaahu اllahu khayran bal u fiirso wuxu uhi wa min qawaacidi shariica waxaa ka mida ataysiiru fududayn fii kulli amrin arrin kasta la fudaydiyo oo naabahu uu ku yimaado tacsiirun cuslayn iyo adkayni arrin kastuu ku yimaado qawaacidda shareecada waxaa ka mida in la fudaydiyo xariggii markuu giijismo ilaahay baa debcinaya kuu debcinaya kugu soo jiidi maayo haanka kugu jari maayo qaacidadani waxa weeye qaacidadii aynu hore u soo marnay ee qawaaciddii shantahayd ee kulliga ahayd ka mid ahayd ee ahayd almashaqatu tajlibu taysiir mashaqadu waxay soo jiiddaa oy keentaa fudaydin maxaa yeelay dee sharciga ayaa wuxuu ku dhisan yahay naxariis iyo fudaydin wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj waa diin fidrada iyo abuurka bini aadmiga waafaqsan waa diin naxariis iyo raxmad iyo fudaydin iyo xigmad ku dhisan waxaa lagu tilmaamaa arrimahu inay laba nooc yihiin nooc aan ibnu aadam samayn karaynin oo addoommadu aanay karaynin wax aanay karaynin ilaahay kuma kallifo oo maba faraba maxaa yeelay ilaahay isaga ayaa dadkan abuuray isaga ayaa dabeecadooda iyo karaankooda iyo daaqadooda iyo awooddooda ka warhaya waxaanay keri karaynin ilaahay kuma waajibinin midna waa waxay karayaan xigmaddiisuna ay keentay inuu faro isaga oo faray haddaba haddii uu ku yimaado ma samayntiisa mashaqo iyo adayg takhfiif iyo fudaydin baa ku yimaada laba dhinacba wuu kaga yimaadaa mid weeyaane ima isqaadu kullihi dhammaantii in la wada rido ow takhfiifihi wa tashiilihi ama in la fudaydiyo oo la sahlo laba dhinac buu kaga imanayaayoo marka hore hortu shareecadu waa asalkeeda horebu waa mid fudud oo waafaqsan waxay addoommadu qaban karayaan ee waxaanay qaban karayn ma aha oo xagga hore way ka fududdahay wixii fududaa ee la faray marka ay sameeyaan samayntiisaa mashaqo iyo cusri hadduu yimaadana takhfiif iyo fudaydin baad timaaddaa waataynu dee ku soo maraynay labadii kitaabee horeba ilaa toddoba takhfiifaatu sharci iyadoo u qaybsamayey imaa dhammaantii in la rido imaa in la takhfiifiyo oo la fudaydiyo anwaac fara badan oo fiqiya baa markaa qaacidada soo hoosgelaysa masalan marka biyihii la isticmaali kari waayo ee mashaqa iyo dhibi ay timaaddo dee meeshaba waa laga saaray isticmaalkoodii oo gebagabaysi baa la keenay hadduu qofku salaaddii faralka ahayd istaagi kari waayo inuu fadhi ku tukado ayaa la ayaa ayaa loo jireeyey sunnaha isaga adoo karaya iyo adoon karaynba waad iskaga tukan kartaa fadhiga socdaalkii marka uu qofku socdaal yahay qiطca min alcadaab ayuu nebigu ku tilmaamay safarka idan markaa salaaddii ayadana ruksooyin baa loo geliyeyoo saddex salaadood oo saddexda rubaaciga ee afar afartaa inuu labalabo ka dhigto ayaa loo banneeyey afar salaadood lababa dhinac inuu isugu geeyo oo jamca la yidhaahdo duhur iyo casarna dhinac isugu maqrib iyo cishaayina dhinac isugu geeya ayaa loo jiday waayo mashaqadaa safarkee timid darteed waxaa ka mida jumcadii ayaa laynagu waajibiyey jamaacadii baa layna faray haddana cudurdaar bay leedahay ilowba ilow jumcadii waa in la tagaa jamaacadiina waa in la tagaa ma jirto hadduu roob jiro hadday mashaqa jirto hadday cabsi jirto hadduu xanuun jiro waa laga dhaafayaa sakadii ayaa ayaa in la dedejiyo la oggolaaday oo la fasaxay yacni sidaasaa cibaadooyinka takhfiifaadku ugu wada jiraan mucaamalaadka lafdeeda ayaguna waa la mid munaakaxaadka iyo jinaayaadka ayaguna waa la mid yacnii fudaydinaha markaa fardulkifaayaha ka mida oo dadkii talwada saray haddana cidi ay samayn karta iyo sunnayaashii mararka qaarkood ayaa dunuun lagu dhaqmaa markay yaqiintu adkaato markay yaqiintu adkaato bal masalan hadda haddii qof la dilo wax caddaynana aan loo haynin laakiin wax qaraa'in iyo wax lows loo yaqaano oo xoojinaya ciddaasi inay dishay la helo wuxuu sharcigu u banneeyey ayagoon joogin ayagoon ogeyn ayagoon arkaynin oo laga yaabo ninkana galbeed halkaloo in lagu dilay ninkana beri lagu dilay haddana marka waxa ku xeeranaya mulaabasaadka la eega iyo qaraa'inta inay konta walabilo ku maraan ninkoodii inu dilay sharciga u bannaynaya war waxaanad arkaynin oo aanad ogeyn siaad ugu dhaaran karta yani sharciga ma odhanayo mar haddii qaraa'in iyo waxyaalo xoojiyo oo sheegashadan ay sheeganayaan ee ciddan loogu malaynayo inay dishay la hayo yacnii inay dhaarti dhinacan cidda sheeganaysay soo maraysaayoo inay ku dhaartaan ay afro marka alcamal bidunuun waa takhfiifaadka sharciga marka la iطilaaci kari waayo yaqiintii haddii kale waxyaalo badanoo xuquuqa ayaa dayacmaya marka wuxu uhi sheekhu wa min qawaacidi shariicati taysiiru nuskhada qaarkood baa si kale u yardhigaya oo beydka si kale u dhigay laakiin la macnow yah iyo taa kale wa min qawaacidi shariica waxaa ka mida qawaacidda shareecada ataysiru fududayn ay fudayso fii kulli amrin arrin kastoo naabahu uu ku yimaado tacsiirun cuslayni walaysa ma ahaanin waajibun waajib ma ahaanin biliqtidaarin karid la'aan walaa muxaramun muxaramna ma ahaanin maca diraarin yacnii u dhibaatood iyo kamaaran waa waa laba qaaciido oo iyaguna aada u waaweyn sheekh islaam ibnu taymiya ayaa markaa sheegay iyo culimo fara badan oo kale waana la isku waafaqay maxaa yeelay ilaahay addoommadiisa wuxuu ku faral yeelay faralyaal waxa uu ka xarimay muxaramaad hadday ka caajisaan oy kari waayaan wixii la faray qudradoodii iyo awooddoodii ay ka gaabato laguma waajibinin samaynta waxa ay kari waayeen bal ilaahay waa ka riday weliba waxaa la leeyahay haddii intaan maanica iyo waxaa u diiday aanu ku imanin wixii acmaale ay qaban jireenna weliba ilahay ajrigeedii waa siinayaa kadaalik ilaahay wuxuu bini aadmiga ka xaaraam yeelay ashyaa dee waataynu soo tilmaanay diintuna ay maslaxa ku dhisanta wax alliyaaliya wixii xumaani ku jirto ayuu inaga reebay isagoo innagayna allayno dhowrayaa wixii mubaaxana yacni wax fusxa iyo kaga filaanshaa buu ka yeelay xaaraantii haddaba haddii qofkii loo dhibaato geliyo ka maarmi waayo shaygii xaaraanta ahaa waxa u bannaan xaaraantii inuu sameeyo marka waxaa imanaysaa addaruuraatu tubiixu almaxduuraat waa qaacidadii aynu saa ku soo dhigannay daruuraadku waxay banneeyaan maxduuraadka maxaa ka mid a bakhtiga cunidiisii bakhtigii in la cunaa waa xaaraan haddii haddana ka maaran waa dhacay nafdaadii ay u baxayso ama dhibaata ay ku imanayso xaaraan kaa noqon maayo bakhtigee waa inaad cuntaa bal waajib baabay kuu noqonaysaa waxaa ka mid a biyo nijaasa cabiddood hadday nafdi haraadkaaga baxayso ama ay waxyeello culus ku soo gaarayso dee biyihii nijaasa xaaraanta ka hadda xaaraankaa maaha masalan maxduuraat alxaj xajka waxyaalihii la diiday dee cinda daruura waad samayn kartaa oo timihii baad iska xiiraysaa oo dee maryo baad xidhanaysaa adigoo fidyana iska bixinaya markaa wuxuu yidhi sheekhu walaysa waajibun waajib maaha nin biliqtidaarin karid la'aan shaygu waajib ha ahaada markii hore marse haddaad kari weydo waajib maaha walaa muxaramun mid la xaaraam yeelayna ma jira maca diraarin dhibaatow haddaad u dhibaatootood ka maarmi weydana shaygii muxaram noqon maayo ee wuu ku bannaanaanayaa wa kullu maxduurin shay kasta oo la diiday maca daruurati daruuro la jirkeed biqadri maa shay qadarkeed buu ahaaday taxtaaju ay u baahan addaruuratu dhibtaasi intay u baahan ayuunbuu ahaaday qaacidadaasina maxay noqonaysaa waynu soo marnay addaruuratu tuqadaru biqadariha horeynuu soo marnay oo addaruuraatu tubiixu lmaxduuraat bay ku xigtay waa qeyd iyo dabar haddii bakhtigii lagu banneeyey inaad kala shiilato ood kala muqmadaysato oo dabeetana jooga ka buuxsato oo aad sidaa doonta ugu luga fidsato ma bannaana bal maxay noqonaysaa maa yasudu ramaq bay yidhahdeen culamadu waa waxaad naftaada ku celisaa unbaa lagaaga ogoliye isaga faraa'idkee waxaynu ku soo maraynay dee haddii markaa ay yacni waxyaalihii mustasnayaadka ahaa haddii masalan qofku dee safar dheer oo kale uu gelayo bahgooye iyo dhul aan la oolinna ka horreeyo dee wuu ka sii yar hidigi karaa isagoo markaa dee halkaa dambe usii saay qaadanaya ama waxbuu ka sii qaadan karaa laakiin dabaka warwarkaasi haddaanu jirin dee kuma bannaanee saduramaq waxaad nafda ku celiso ayuunbaa lagu ogol yahay markaa in laga kordhiyo maaha waa in laga cunaa un bakhtigaa iyo wixii la mida wuxuu qofku daruuradaa iyo baahidiisaasuun ku joojiyo wa kullu maxduurin shay kasta oo maxduura oo la diiday oo maca daruurati daruuro iyo dhib maceed ahaaday oo bimacnaa ubiixa lidaruura loo banneeyey biqadri maa shay qadarkiibooday taxtaaju ay u baahan addaruuratu dhibaatadaasi intay u baahan tahay ay dhibaatadaasi kaaga tegaysa ay kaaga baxayso ayuunbaa lagu ogolyahy watarjicu alaxkaamu lilyaqiini falaa yazuulu shaku lilyaqiini walaslu fii miyaahina alطahaara waalardi waahiyaabi waalxijaara wuxuu uhi watarjicu alaxkaamu axkaamtii waxay u noqonaysaa lilyaqiini hubaashii falaa yuziilu shaku shakigu ma kaxaynayo lilyaqiini shaygii hubaasha ahaa ma kaxaynayo halkanna waa qaacida ka mida qawaaciddii shanta ahayd ee waaweynaa ee fiqigu uu ku dhisnaa oo ah alyaqiinu laa yuzaalu bishaki ama alyaqiinu laa yazuulu bishaki waxa yaqiinta la yidhaahdo iyo hubaasha la yidhaahdaa kuma tago oo laguma kaxeeyo shaki iyo isboodsiis shaygu mar hadduu hubaal yahay hubaal kalunbaa lagu kaxayn karaa lakiin isboodsiis iyo shaki maya wuxuu uhi watarjicu alaxkaamu axkaamtu waxay u noqon lilyaqiini hubaashay u noqon oo falaa yuziilu shaku shaki ma suulinayo ma kaxaynayo lilyaqiini hubaashii ma kaxaynayo qofka bini aadmigaahi hadduu wax hubaalsado kadib shakiyo shaygii aada xaqiiqsatay miyuu meesha ka baxay mise kama bixin asalku waxa weeye baqaa'u lmuxaqaq wixii aada xaqiiqsatay inuu halkiisii joogo arrinkii markaa wuxuu ku baaqi ahaanayaa wixii mutaxaqiq ahaayee lahube ayuu ku baaqi ahaanaya waxaa ka mida dee masaa'ilkii macruufka ah aynu fiqigana ku arkaynay hadduu ka shakiyo inay weysadii ka jabtay intii uu tahaaro qabay kadib waxaa yaqiinahood hubtaa inaad weysaysatay salaaddii casanadaad ku tukatay baad fadhidaa talow weysadii miyay kaa jabtay mise kaamay jabin haddii lagu weydiiyo maxaad odhanaysaa kaamay jabin limaada haddii la yidhaahdo lianna alyaqiina laa yusaalu bishaki waxa yaqiinta ilaa shaki laguma suuliyo waxa yaqiinahaa inaan tahaaro qaban weyse qabay shaki markaa waxba iga kaxayn maayo yaqiintii iyo tahaaradii aan qabay iga kaxayn maayo waxaa meesha jiray oo sidaa cagsigeed ahaa tahaaro xadas baa jiray weyse la'aan oo qofku wuxuu ogaa intuu masaajidka ka baxay dee inuu xamaam galay buu ogaa wuu xaqiiqsan yahay taa markaad salaaddii casar ka baxday inaad xamaam gashay waxaadse ka shakisan tahay talow miyaad markii aad ka soo baxday weysaysatay mise maad weysaysanin asalkii maxaa ammaanto yaqiintii maxay tahay inaad weysaysanin waayo yaqiin waxaad isa inaad weyse laadahay taasunbaa lagu soconaya loo noqonaya weysaa laga rabaa waxaad ka shakiday ragcadii aad tukatay tiradoodii ma saddex baa mise waa afar maxaad hubtaa saddex saddex un ka dhigo ma labaad tukada mise saddex labaad hubtaa taad hubta un qaado shakigana ka tag waxaad ka shakiday tawaafkii talow ma lixba mise waa shan shan un baad ka dhiganaysaa sacyigii talow ma kii lixaad shawdkii lixaad baad marinaysaa mise ka yarun ka dhigo dhagxaantii aad ku tuuraysay buurihii talow waa ma kii saddexaad ma mise waa kii afraad kii saddexaad un ka dhigo waxaa kaloo ka mida dee hadduu shakibo ka galo si uu ahaaba talow gabadha waatii aad furtaye miyaad soo celisay mise soomaad celinin ayuu ka shakiye shaki buu hubaa markaa ee furiin buu hubaa soo celintiina uu ka shakisanyay inaanu soo celin baa marka asal noqonaysa laakiin miyaad furtay mise maad furin hadduu shaki kaa galo inaad furin baa asala yacni asalkii hore ayuunbaa lagu soconayaa oo alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana istisxaabu alasl asalka in la isla saaxiibiyo ayaa asala wa baqaa'u maa kaana calaa maa kaana shay walibana baaqi ku ahaado sidii uu ahaa oon laga kaxaynin haddaba waxaa la yidhi qaacidadani ku gaar maaha uun fiqiga bal shay kasta oo xaadis ah oo yimaada asalkiisu waa cadam ilaa la xaqiiqsado oo masalan waxa la dhahay asalku waa axkaamta inaan la saarin dadka mukalafiinta ilaa wax ku tusinaya in la saaray uu yimaado maxaa la odhaya asalka alfaada iyo wixii lagu hadla annaha lilxaqiiqa maxaa la odhaya awaamirtee waxaa la faray asalku waa lilwujuub nawaahida asalku waa litaxriim asalku waa baqaa'u lcumuum waxbaa la faray waxbaa la diday inuu shaygaasi sidaa caam ku yahay diidmadiisaasi ama faridiisaasi caam ku tahay ayaa asala inta wax khasiso la helayo xukunkii nasku inuu muxkam yahay uu jiro ayaa asala ilaa naasikhi la helo marka waxa weeye qaacideen darteed baa istisxaabku xujo u noqday had iyo gooraalana cidda asalka ku taagan daliil lagama doono maxaa yeelay xujo ayuu ku taagan yahay ah istisxaab iminka markay laba qof wax isu sheeganayaan bal hadda halkaa u fiirso qof baa mudduci oo wax sheeganaya qofna waa loo sheegtee iminka labadaa qof mid xuju haystaa midna xujo ma haysto la haystay xuju haystaa inaan waxba lagu lahayn asalku waa inaan waxba lagu lahayn isagu rugtiisii buu fadhiyaa hayste ayaa xujo laga rabaa isagu isagaa wax dheeraada doonaya ninkan inaad waxaan ku leedahay caddee baa la odhanayaa hadduu caddayn kari waayo kan inkiraya ee diidan umaa loodhan ka dhaaro markaa cid kasta oo wax dheeraada sheeganaysa midna asalkii taagan yahay midna asalkii wax ka baxsan taagan yahay kaa asalka taagan isagoo xuju haystaa oo asalka inaan waxba lagu lahayna kan wax mashquulinaya waayo inay alaslu baraa'atu dimma waatee qaacido kale wajiiska aynu ku marayna alaslu baraa'atu dimma asalku waxa weeye qofka dumadiisu inay beri tahay on waxba lagu lahayn waayo qofka qof waliba isagoo dimana buu soo dhashaa dimadiisuna markaas ay khaali tahay mararkan dambe ayaa waxuu isagu isa saariyo wax la saaray iyo bay ku mashquushaa marka asalku waa baraa'atu dimma waa in wax mashquuliya la keenaa markaa wuxuu uhi sheekhu watarjicu laxkaamu axkaamtu waxay u noqonaysaa lilyaqiini yaqiinta ayay u noqon oo falaa yusiilu shaku shakigu kaxayn maayo lilyaqiini yaqiintii kaxayn maayo dee adilada iyo wixii loo deliishadayna yacnii kutubta hore aynu ku soo marnayoo yacnii marka midii ka ishkaal gala salaadda dhexdeeda wax ma ka soo baxeen mise kama soo baxeen xadiidkii saxiixa ah ulaha nebigu yuu ka bixin xataa yasmaca sawtan oo yejida riixaa ilaa uu u helo ama wax maqla yuu ka bixin iyo xadiidii markaa shakiga xagga salaada tilmaamaysay haddee wuxu uhi waalaslu fii miyaahina ahaara asalku waxa weeye biyaheenna inay tahaaro yihiin waalardi iyo dhulka wahiyaabi maryaha waalxijaara dhagaxyaalka waalaslu fi alabdaaci farjiyadii waaluxuumi hilibyadii waannafsi iyo nafdii waalamwaali iyo xoolihii nafda iyo maalkoo lilmacsuumi kii la dhowray ee sharcigu ilaaliya u sugnaaday taxriimuhaa inay xaaraan yihiin weeye xataa yajii'a alxillu ilaa xalaalaynin timaadee fafham faham hadaaka allaahu allaha ku hanuuniye maa yumallu war waxaa lagu yeedhinayo laguu sheegayo korka ka qabo adiguna dhugu yeedho markuu sheekhu inoo sheegay raximahu اllahu wa jazaahu اllahu khayran in axkaamtu usuushoodii ay u noqonayso ayaa wuxuu inoo sheegay haddaba dhowr wax asalkooda dhowr shaybo asalkooda mar kasta aada u celinayso ayuu inoo sheegay markaa wuxuu idhi waalaslu sida u asalka a buu idhi biyaha waa biyo badeed waa kuwo webi waa kuwo ceel waa kuwo ilood waxa liyaaliya wixii dhulkaasi ay koobtay hadday tahay camuud ee ama ciid hadday tahay dhagaxyaal hadday tahay caraseel hadday tahay quruuru hadday tahay macaadin hadday tahay dhir malaabistii iyo maryihii kulligood waa wada daahir ilaa laga yaqiinsanayo laga hubaysanayo inay asalkaa ka baxeen oo nijaasa ku timi biyihii asalkooda waa daahir waa nijaasooyin baad leedahay soo maaha waxa laysku leeyahay biyahani waa nijaasiya waa daahir keebaa laga doonayaa caddayn kale waa nijaas anugu asalkii baan fadhiyaa buu leey biyahaasi inay daahir yihiin baan fadhiyaa asalkoodii weeye adugu keen waxaad ku nijaasaynayso eed inagaga khalkhalinayso kadaalik dhulkii asalkiisu waa inuu daahir yahay oo haddaad iminka gebagabo u baahato qodi maysid wadaadadii hore waxaa yani odhan jira intaa in la dhudhun ha la qodo marka la geweysanayo deetana inta kadib haddana hawshaa la galo ayaa dhudhunkaa dabeetana ama meelo weecsan ha la tago looma baahna bartaa dadku marayaan ayaa daahir ah mar haddaanad adigu ku arkaynin wax nijaaso hoo taalla ama ku dhacday haddaanad haynin halkaa ay gawaadhidu maraysa iyo waddadaa laamidaa ayaa daahir ah dhagaxyaashii ayaa lamida haddaad imika u baahato inaad aada ku isjoogto dhagaxyaal meelahan la marmaro oo dhan inaga durkiyo dugsiyadan inaga durkiyo inuu mid hore fadhiistay baa laga yaabaa waa takalluf halkaa la maraya dhagxaanta ka soo qaadanaysaayo dabeetana aad ku isticmaalaysaa waxaa la mid a maryihii maryihii iyaguna asalkoodu waa inay daahiriyiin ilaa la yaqiinsaday inay nijaasoobeen marka maryihii carruurta ee meelaha iska ordayey dee yaa odhan kara waa nijaas markay isuu eegelayaan ma isjoodaan iyo yacni way isku sii daayaan iyo wax alla waxaasoo dhami waa takalluf nebiga isagoo yacni salaadda ku jira umaamo qaadayu xambaarayuu dhigayy yaa odhan karaya markaasaa maryaa loo soo maydhay jidhkana loo soo maydho deeta masaajidka la soo geliyey cid odhan kartaa ma jirto xasan iyo xusein baa u soo gelayo markaasuu qaadaya isagoo khudbadda akhrinaya iyo yacni meel gaara ha la geliyo safka oo haddii la dhex geliyo waa intaasaanay daahirba ahayn oo dabeetana dadka ay salaadda ka jabiyaane inaga fogeeya ma jirto marka asalkaa ayuu qofku taagnaanayaa oo biyihii ilaa wax dooriya la helo saas daraaddeed baa yacni waa kuwan fuqahadu biyaha qaybiya ee biyo daahiroo mutahira biyo daahiroo khayru mutahira ayay yidhahdaan iyo biyo nijaas ah iyo biyo mustacmala oo ka qaybaha u qaybiya iminka sheekhu dhammaantood wuu isku wada qabtay asalkoodu waa tahaara buu yidhi ha yaraadaan ama ha badnaadaan waxa ka saari kara uun asalkaa yaqiin cad oo la hubo oo inay nijaasoobeen ah ayuunbaa ka saari karaa dhulkiina waa la mid maryihiina waa la mid dhagaxyaashina iyaguna waa la mid oo dhammaantood waa isku wada mid yacni markaa usuushaas la raaco ee sidaa loo fahmo waxaa kaa fudaanaya wax fara badan oo yacni kugu adkaan lahaa ama yacni adaygaad ka mudan lahayd markaa wuxu uhi sheekhu walaslu shayga asalkaay waxaa weeye fii miyaahinaa biyaheenna alطahaara ayaa u asalaa markaa biyahaasi intay doonaanba halla meeshay doonaan ha ka yimaadaan waalardi iyo dhulka wahiyaabi marya walxijaara mid kale oo ka soo hor jeeda ayuu markaa iyadana inoo tilmaamay wuxu uhi waalaslu fi alabdaaci budciyada iyo farjiyada waxa u asala taxriimuhaa xaggaa u boodsii inay xaaraan yihiin ilaa xilligooda iyo xalaalayntoodu yimaado farji maxaa laga wadaa waxa weeye mucaamaladii iyo galmadii dumarka waxay ku xalaaloobi kartaa un yaqiin xalaalnimo dee imaa in nikaax iyo guur saxiixa la helo imaa in milkulyamiin la helo labadaa midunbuu ku xalaaloobi karaa waluxuum buu idhi hilibyaalkii yuuna wixii hilib iyo cad ahaana asalku waa taxriimuhaa taxriim ayow asala ilaa xilligooda la ogaado oo masalan dabiixadiiyo shaygii la gowracayey hadday ku kulmaan laba sababood miduu bannaynayo midna xaaraantinimaynayo ka xaaraantinimaynaya ayuunbaa la qallibayaa shaygii madbuuxa ahaa ama la ugaarsay ama la gowracayna ma xalaaloobayo masalan wuxuu ku tuuray ama ku gowracay aalle iyo shay sumaysan ama waxbuu ku tuuray markaasuu biyo ku dhacay ama meel buu ka soo dhacay dabeetana inay sunti dishay inuu gowracani dilay inuu wuxuu ku dhuftay dilay inuu dhulkanuu ku dhacay ama meeshanuu ka soo dhacay dishay ayaan la garanaynin markaa mar hadduu shakigaasi yimaado asalkii baa loo noqonayaayo hilibkani inuu xaaraan ahaa asalkiisu taxriim ahaa ilaa xilligiiyo wixii xalaalaynayey uu yimaado waxaa la mida buu idhi waannafsi waalamwaali lilmacsuumiin nafdii iyo maalkii qofka dhowrsooni lahaa iyana waa taxriim ilaa xalaalaynay timaado oo waa iyo macsuum muslimku waa macsuum gaaladuna xarbiga mooye waa macsuum gaalka xarbiga inuu dagaalamay inay xabaddu isugu keen jirta mooyaane ka mucaahadka ah aynu wakhtiga qabsannay ka dimiga ah ee dowladda islaamka ay wax ka qaada ee ku dhex nool ka la yidhaahdo musta'manka ee qof soo amni geliyey yacnii sida qofka muslimkaa oo kale dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisuba ayuu xaaraan u yahay waxaanu ku bannaanada un xaq haddiise asalkaasi meesha ka baxo muslimkii uu ridoobo ama uu sinaysto isagoo muxsana ama naf uu dilo ama cahdigii iyo ballankii uu buro uu buriyo dilkiisu waa bannaananaya laakiin yaa dilaya iyada lafteeda haddana isweydiin nin waliba ku nabi maayo aaxaadda iyo dadku nin waliba inuu yidhaha iyo koox waliba inay tidhaahdo anaa fulinaya oo kanna soo qabanaya kanna soo qabanaya de fawday noqonaysaa waa in kala dambayn iyo amar uu jiraa oo suldada iyo awoodda iyo baawarka cidda leh ee ummaddu ay ku og tahay ay u dhiibatay u igmatay ayaa fulinaysae qof waliba ma fulinayo hadday taa la fuliyo ay dhacdana waxa imanayaan waxa weeye waa fidne iyo fasaad unbaa imanaya wax kaloo